asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuna soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka aara aanu la yeelanay maryan cabdulaahi suldaan timcadde oo ah curadii uu dhalay allaha u naxariistee abwaanka caanka ee cabdulaahi suldaan timcadde haddaba dhegaystayaal mar waa maryan waxaanu kula kulanay magaalada gabiley ee gobolka gabiley barnaamijkan dhegaystayaal waxaanu ugu talagalnay inaannu isbarno maryan cabdulaahi suldaan timcadde iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee ku hadasha afka soomaaliga meel kastoo ay joogaan inaannu isbarno marwa maryan cabdulaahi suldaan timcade gaar ahaan qurba jooga haddaba dhegaystayaal barnaamijkan oo ah waraysi xiise badan oona dhex maray marwa maryan iyo aniga oo ah nimco maxmed ibraahim ayaa ugu horrayn marwa maryan waxa aan weydiinay inay ka waranto xaaladeeda nololeed ee haatan ay ku sugan tahay iyo ta shakhsiyan laf ahaanteeda maryan inay ka waranto xaaladeedii iyo xaaladda haatan ay ku sugan tahayba ugu horrayn waatan maryan maryan waxaan ugu horrayn weydiinay maryan waxaad nooga warantaa xaaladaada haatan aad ku sugan tahay
wagaag dhegeystayaasheeda qiimaha qadarinta imaamusta naga mudan ee hawada nagala xidhiidhow barnaamijkaasi aanu intaasi kaga gudubno barnaamijkaasi oo ah mid aad iyo aad u xiisa badnaa islamarkaasina aanu dhegta u wada dhaadhicinaynay halkana ay noogala socodsiinaysay nimco maxamed waxa uu dhex maray nimco maxamed iyo maryan cabdilaahi sultaan timcade oo ah allah u naxariistee abwaankii weynaa curadii uu dhalay dhegeystayaal barnaamijkan oo ah mid taxane ah ama aad u dheer oo aanu idiin ballan qaadayno in aanu idiin soo dayn doono marar kale iyo barnaamijyada kale aanu kulanno aanu intaasi kaga soo gudubno waxaan idinkaga tegaynaa anigoo ah cabdiraxiin axmed carab iyo nimco qaali iyo maryan cabdilaahi suldaan timcade oo ah gabadhii halkan xoog waraysiga inagu siinaysay taniya inta aynu barnaamij noocani oo kale ah ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu